galab wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaana galabta idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo faarax maxamed cali faarax buluug waxaan filayaa in aadan barnaamijka uga barin faarax laakiin waxaan leeyahay faaraxuu soo dhowow minanka minankaaga waaye waa mahasanta nuur waa dhowahay halkaas ayaanan ka wadi doonaa barnaamijka hambalyada heesaha galabteed waa hagaag bal dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo faarax dhambaalka ugu horreeya waa mid hambalyo ah waxaana diraya hooye caasho sheekh cabdikariim hooye maryan maxamed jaamac eedda nuuro cali guud cadde eedda sacadiyo sheekh cilmi eedda xadiyo cali salaad adeer xuseen axmed iidle eedda xaawo axmed iidle eedda abshiro axmed iidle eedda nuuro axmed iidle eedda dhoofo axmed iidle maxamed cabdiraxmaan sheekh cali fardowso cabdiraxmaan sheekh cali safiino cabdiraxmaan sheekh cali samsam cabdiraxmaan sheekh cali seynab cabdiraxmaan sheekh cali iyo dhammaan reer sheekh cali afyare waxayna dhammaantood hambalyo u dirayaan mustaf cabdiraxmaan sheekh cali iyo faa'ise xuseen xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaba aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalka xaggayga ugu horreeya faaraxu waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah hooya nuuriye yuusuf aadan iyo caruurteeda abti axmed yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti cali yuusuf xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer ibraahim xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer xasan maxamuud sidoo kale yaxya cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaa ka mid ah dadka diraya yuusuf cumar isaaq iyo ciise cabdimaalig maxamed suleymaan cabdimaalig maxamed iyo cabdiqani cayad iyo cabdalla jabuuri iyo asxaab kale oo fara badan ayaa warqadana diraya waxaanay u hambalyeynayaan tayaar muumin cabdiraxmaan iyo marwadiisa qaaliga ah baa layidhi magaca lama soo sheegay laakiin waxay ku aqal galeen magaalada baydhabo waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabna kala hela aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno heesta ugu horreysa waa fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiya kabayre
intaas kaga gudubna heestaasna haddana waxaa gacanteeda ku soo dhacday tahniyad dhalasho waxaana diraya aadan cabdulaahi cali raxmo cabdulaahi cali bushre cabdulaahi cali faadimo cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali cabdifataax cabdulaahi cali farxiyo cabdulaahi cali muxidiin cabdulaahi cali axmed cabdulaahi cali xareedo cabdulaahi cali cabdirasaaq aamiin daahir cabaas cali daahir maxamed yacquub aamiin dhammaan asxaabtan waxay hambalyo dhalasho u dirayaan xasan cabdulaahi cali iyo farxiyo yacquub aamiin oo weli ugu dhashay deegaanka gawaarley ee degmada kunturwaare waxaan leenahay soo barbaar aamiin ayaan leenahay faaraxow dhambaal dhalasho ayaa ane gacanteeda ku jira waxaana diraya dadka kale cali maxamed diiriye iyo doctor maxamed cabdulaahi cabdi aadan maxamed kaynaan axmed aadan dhiig madoobe iyo isaaq cabdi cabdille cumar madyarow iyo xaliimo xuseen deeqo muuse daqad iyo filsan aadan maxamed abti cabdi xuseen iyo hooye cabdiyo duqow iyo sayruuq ibraahim cabdi dhammaan asxaabtan oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo dhalasho ay u dirayaan aabe warsame maxamed iyo hooyo nimco xuseen oo uu wiil ugu dhashay degmada beled xaawo gaar ahaan xaafadda shanaad wiilkaasi waxaa loo bixiyey xudayfa waxaan leenahay xudayfa ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay nuuro haddana aan u jalleecno dhinacii heesaha iyo maxamed suleymaan tubaac
ಕೈಗಾಗಿಗ
hagaag waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heesta uur hooye iyo codka macaan maxamed suleymaan tabac weli waxaad nagala socotaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a faaraxaye maxaa inoo haysaa waa hagaag nuur markana waxaan hayaa hambalyo aroos waxaana diraya maxamed muuse cabdi jimcaale maxamuud cabdi nuur muuse cabdi axmed muuse cabdi cabdirasaaq muuse cabdi axmed cabdi shire suldaanka nafise muuse cabdi sawda cali cabdi hooda axmed dhammaan waxay hambalyo aroos u dirayaan maxamed cali cabdi shire iyo marwadiisa muntaas axmed oo ku aqalgalay magaalada burco waxaan leenahay hambalya isku waara ubad khayr qaba waa tahay faaraxo waxaa noo baaqaya dadka kale ah falastiin khaliif bifey iyo bedel cabdulaahi xuseen bedri cabdulaahi ibraahim iyo sayid cumar cusmaan cabdulle xamda muuse saalax iyo xasan cali waxaa kaloo ku jira ayaale maxamed maxamed iyo shaafici cali warsame shiine warsame iyo ciid qaasim warsame dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan zakariya fuuxaali iyo nimco maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada burco ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qaba allah idinku arsaaqo aamiin dhinacii heesaha ayaan markaan dib ugu laaban doonaa waa fanaaniinta xaliimo khaliif magool iyo salaad maxamed shardi isla doontay dhibkeen madabaalana qaan daadna way la tegeen igasii dardoorsoomay maalmahan sidanaan daysne malahado galweyaan dow galweyaan madalo kadoo
madaxyada fadhiistee intiisaba daryeela dadka kale wax taartee maxaan kula dadaalahaa dalmarow dantada ku ciishe haladoodin la dagaalin naftada dalbarowdanima kalay deeqa kaalay adan kugu dan sheege
dalbarow dalbarow adoo qunuude
Ah, dulmi lama xambaarte sigaan ku jiray baa dibadda iga saarte
dalbarow dalbarow adoo qunuude
degi waaye daruurtuba halkaan maro bal nasiib darraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda adigay dadaaye iga durugtay kugu daalay inadayrisee xabaacad ceeda duhurkii harayse adigay dadaaye sida damacday maahine dayriyan ogaalbari dadaaqimay sidee milaantaad igu dilaysay haddiyaan deeqa hoy deeqa kaalay dalmar kaalay warka lama daboole wixii ku daray ii sheeg
nacabkii dilayaa deris aad la noqoto docdaadiga warinte
dalmarow dalmarow adoo qunuude
dantiisu ciso
iyagaa bartayoo kala jecel hirdoogle ana dab iyo meel kulul har ku doorsan maaye
markaadi gelisee
la doodin ha dagaalin nafsada dalmarawdanema kaalay deeqa kaalay adan kugu danseedee
dalmarow dalmarow wada qunuude
Ah, dembi lama xambaarte sigaan ku jiray baa dibadda iga saarte
dalmarow dalmarow wada qunuude
deki waaye daruurtuba halkaan maro bal nasiib daraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda
haatan aan dib ugu laabano dhambaaladii ay noo soo dirteen markana waxaa gacanteeda kusoo dhacda hambalye maher waxaana diraya doctor daahir jaamac muuse daljir khaliil cabdi bashiir faarax mahad xasan shaqale khadar yuusuf axmed cismaaciil cabdulaahi yalaxow maxamed sadiiq cabdi muuse shaafici cabdisamad maxamed maxamuud indhabuur abshir cabdi cabdulaahi injineer maxamed cabdulqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro luul abokor ibraahim xamde maxamed xirsi sumaye cabdallah cali ifraax aadan xasan dhammaan asxaabtan oo isku duuban waxay hambalyo meheera u dirayaan mawliid mahad xasan iyo nimco cawil muuse oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa isku waara ayaan idin leenahay ubad khayr qaba allah idinkala siiyo dhambaalkaas ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayey faarax maxamed cali faarax buluu iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe inta aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa heestan uu ku luqaynayo fanaanka maxamed faarax
waxbaha qarin aqooney waxbaha qaban abaalow waxbaha qarin aqooney waxbaha qaban kol hadiil waad kol hadiil waad oonigu agdilay dilwad oonigu abdilay axdiu lagaagu inakuma aamino axdiu lagaagu inakuma aamino ag jiray axdiyu laga gooy kuna kuma aamino axdiyu laga gooy kuna kuma aamino أحذي ولقاكم دونكم آمنون